bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal istaafim codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan waa subax jimcaha taarikhdan ay ku beegan tahay afarta bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka kusoo dhawaada xubinta wargeysada iyo wargeysada ugu faca weyn ama ugu afka dheer dalka qodobadii ay ka qoreen saarka kuwa waaweynaan halkan idinkula wadaagi doonaa dhegeystayaal soo dhawaada anigoo maxamed axmed khaliifa idinla socodsiinaya dhegeystayaal mar kale soo dhawaadalena haddii aan ku bilaabo wargeyska the daily nation ee kasoo baxa dalka kana mid ah kuwa ugu afka dheer ee bogiisa koowaad weliba boga afaraad waxaa ku xuseen in rayla kooxda rayla dhegeystayaal ay codsanayaan ama koox rayla uu hogaaminayo ay codsanayaan dhegeystayaal in wadahadalada la bilaabo toddobaadka soo socda ama maalinta isniinta ee nagu soo aadan haddaba madaxda waa waa madax xisbiga waiba ahna ahna niraade hogaamin doona ama wadahadalada azimiyo ku hogaamin doona ay la yeelan doonaan dhinaca is hayaan waa isbahaysiga talada wadanka haye ee kenya kwanza in ay codsanayaan dhegeystayaal in wadahadalada la bilaabo dhegeystayaal islamarkaana lasoo gabagabeeyey isla bishan gudaheeda dhegeystayaal xalna loogu helo xaaladda wadanka ka taagan dhegeystayaal hadaba madaxa isbahaysiga wiper kalonzo musiaka ayaa sheegay inay doonayaan in wadahadallada sida u dhaqsiyaha badan la bilaabo dhegeyste haddaba wuxuu leeyahay ama ay ka codsanayaan dhinacooda inay u diyaar garoobaan wadahadalladaasi oo uu dhexdhexaadin doono madaxweynihii hore ee dalka nigeria olesagun afasanjo dhegeystayaal bayaan uu soo saaray ayuu wargeyska leeyahay hogaamiyaha isbahaysiga wiper kalonzo musioka ayuu waxa uu bayaan u qoray madaxa ama hogaamiyaha aqlibiyadda baarlamaanka ee dalka kimano jungo kaasoo matali doona isbahaysiga kenya kwanza waxna hogaamin doona haddaba isbahaysiga kenya kwanza ama waxaa la filayaa in kulanka ugu horreeya ama wadahadallada ugu horreeya uu ka qabsoomo sarena hotel oo ku yaala bartamaha caasimadda wadanka haddaba sarena hotel waxay caan ku tahay markii doorashadii dhacday labada kun iyo toddobadii taasoo khilaaf badan oo ka dhashay iyo kala qaybsanaan wadankay ka dhalatay islamarkaana madaxii hore ee qaramada midoobe kofi annan uu dhexdhexaadiyey dowladdii uu hogaaminayay mogi kibaki islamarkaana ra-iisul wasaare laga dhigay raila odinga laguna awood qaybsaday dhegeystayaal haddaba kulanka ugu horreeya ayaa la filayaa dabcan maalinkii isniinta ay nagu soo aadan dhegeystayaal inuu ka qabsooma dhismaha ama hoteelka sarena hotel ee magaalada nairobi dhegeystayaal wararka dhanka kale wargeyska isla daily nation isla bagaasi afaraad waxaa ku xusan in hogaamiyaal qaar ay doonayaan in colonzo musyoka ahna madax xisbi waiba islamarkaana hogaamin doona wadahadallada azimiyo la yeelan doona azimiyo ee la yeelan doonta kenya kwanza ay doonayaan in colonzo musyoka laga saaro wadahadalladaasi dhegeystayaal isla wargeyska kale haddii aan soo qabto the daily waa the standard bogogiisa koowaad iyo labaad ama bogiisa dabcan toddobaad waxaa ku xusan waxaa ku xusan dhegeystayaal madaxa waaxda adeega dadweynaha sidoo kalena ah madaxa shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha kenya waa filis kosgey ninka lagu magacaabo ayaa dabcan cabasho muujinayo waxa uu leeyahay in shakhsiyaad gaar ah magaciisa ay lacag ku helayaan dhegeystayaal oo ay sheegayaan inuu yahay filis gusgey haddaba wuxuu leeyahay madaxa waaxda adeega dadweynaha sidoo kalena madaxa xafiiska madaxweynaha dalka filis gosgey ayaa arrintan cabasho u gudbiyey dhegeystayaal wuxuuna dabcan waaxda dambi baarista ayuu ka codsaday intay arrintan baaritaan ay ku samaysa maadaama uu sheegaya in shakhsiyaad gaar ah magaciisa ay lacag ku raadinayaan dhegeystayaal bagga lixaad ee wargeyska the standard ee dalka ka soo baxa waxa uu leeyahay in madaxweynaha dalka william ruuto uu socdaal ku tegi doono dhankaas iyo bartamaha dalka waa central kenya dhegeystayaal ama mount kenya islamarkaana dhowr maalmood uu halkaas ku sugnoon doono dhegeystayaal waxaana la filayaa laga bilaabo birita in madaxweynaha dalka halkaas uu gaaro islamarkaana bartamaha dalka uu ku sugnaan doono muddo shan cisho ah sida laga soo xigtay islamarkaana wargeyska ku cad in madaxweynaha dalka qorshe ay ahayd in madaxweynaha dalka uu bartamaha dalka ama mount kenya uu tago bisha sebtembar balse arrintaasi uu ka laabtay tani ayay ku soo aadaysa iyadoona la filaya in wadahadallada ay bilowdaan ee u dhexeeya labada dhinac waa mucaaradka iyo dowladda mount kenya ama bartamaha dalka waa goobihii codadka badan uu ka helay ama taageerada ugu badan uu ka haysto madaxweynaha dalka william ruto wargeyska ayaa isla bogaasi lixaad waxaa ku xusan in qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee laga soo doortay gobolka bartamaha dalka oo uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua ay cabsi ama walaac ay ka qabaan in wadahadallada dhexmari doona mucaaradkii dowladda ay saameyn ku yeelato isu dhowaanshaha madaxweynaha dalka iyo ku-xigeenkiisa rigaadi gachagua waxayna ka cabsanayeen sida uu wargeyska ka xusan in rigaadi gachagua ama la hilmaamo ama dhinac loo dhiga dhegeystayaal hase ahaatee hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka kimani uchungwa ayaa arrintaasi sheegay in madaxweynaha uu mucaaradka kala hadli doono keliya waxa danaha qaranka quseeya sidoo kale madaxweynaha wuxuu leeyahay madaxweynaha waa qof aqli badan oo ayuu leeyahay rigaadi gajagwa ayaa sidaasi dhahaya wuxuuna leeyahay lama gali doono ayuu leeyahay awood qeybsi ama isgacanqaad isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo la umoja ee uu hogaamiyo raila odinga dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal wargeyska the standard bogiisa afaraad waxa uu leeyahay musaako waxa uu ciwaan uga dhigay in wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka iyo qorsheynta dhegeystayaal waa injuguna undungu uu xilkiisa ama jagadu ahaayo weyn doona haddii uusan xal u helin xaaladda ama maciishada nololeed ama ee sarreysa hadduusan xal u helin uu xafiiskaasi dabcan u banayn doona ama uu weyn doona dhegeystayaal waa siduu wargeyska ciwaan uga dhigay dhegeystayaal maadaama maciishada ay koreyso ayay leeyihiin in haddii uusan arrintan dabcan xal u helin wasiirka ay adkaan doonto inuu jagadaasi sii hayn doono dhegeysta wargeyska dabcan wargeyska daily nation haddii aan soo qabto waxa uu dabcan qoraya dhegeystayaal in waaxda maareysa dhankaasi iyo canshuuraha dalka waa k r a ay dabcan dib habeen ku sameysay habkii canshuuraha u qaadaysay laga soo bilaaba dabcan shalay dhegeystayaal haddaba maamulka canshuuraha dalka k r a ayaa dib habeen ku sameeyey canshuuraha kenyaanka laga qaado dabcan kuwa dabcan mishaarka ka qaata dowladda ama dowladda u shaqeeyo iyadoona dib habeen lagu sameeyey haddaba tani ayaa kusoo aadeysa dhegeystayaal iyadoona dowladda ay sheegtay in lacagaha ay ugu talagashay housing fund ama guriyeynta ee la dhaqangeliyey laga soo bilaabo bishii toddobaad dhegeystayaal haddaba dadka dabcan waa mashruuca guriyeynta ee dowladda ama qorshaha guriyeynta dhegeystayaal satuuqa guriyeynta waxay dowladda qorsheynaysaa in shaqaalaha dowladda laga jara boqolkiiba dhegeystayaal hal dhibic shan dhegeystayaal waa mashruuca guriyeynta si loogu biiriyo ama boqolkiiba boqolkiiba hal dhibic shan laga jarayo mishaarka bilaha si loogu biiriyo sutuuqa guriyeynta ee maamulka kenya kuwanza dhegeystayaal sidoo kale maamulka canshuuraha ayaa arrintan faahfaahin dheeraad ah ka soo saaray ee ku aadan iyadoona dabcan faahfaahin dheeraadna kasii bixin doonta qaabka loogu xareyn doono dhegeystiye sidoo kale waxaa boqolkiiba lix iyo toban laga jarayaa waa dabcan badeecooyinka sida shidaalkay ka mid tahay boqolkiiba lix iyo toban oo dhegeystayaal kuwa dabcan dhankaasi qaabilsan baraha bulshada gaar ahaan youtubarada iyo sidoo kale farsamada boqolkiiba shan ayaa dhegeystayaal ayagana laga jaraya dhegeystayaal isla mashruucaas aynu ku jirnaa dadka qaata siddeed boqoloo kun bishiiba dhegeystayaal dabcan waxaa laga jarayaa mishaarkooda boqolkiiba soddon iyo shan dhegeystayaal dadka sidoo kale mishaarkooda ka sarreeya shan boqoloo kun ayagana waxaa laga jarayaa soddon iyo laba dhibic shan dhegeystayaal isla wargeyska the daily nation dhegeystayaal waxa uu leeyahay dhegeystayaal wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka waa kiduri kindike ayaa doonaya in madaxda waayeelada ama eldas waxaad u taqaaniin dhegeystayaal la doonaya in bishiiba la siiyo toddoba kun dhegeystayaal waana waxay gaarayaan waa madaxda eh, waa waayeelada dhegeystayaal ama odayaasha deegaanada hoose ama tuulooyinka in oo gaaraya ilaa afartan iyo shan kun uu wasiirka doonaya islamarkaana xildhibaanada baarlamaanka uu u sheegay in waayeelada bil walba la siiyo waa soo jeedin ka timid wasiirka arrimaha gudaha toddoba kun waa madaxda waayeelada kuwaasoo gaaraya afartan iyo shan kun gaar ahaan kuwa dabcan villages oo ku nool dhankaasi deegaanada hoose ama tuulooyinka dhigise Ee, sidoo kalena si aad idinkana aad uga qayb qaadataan barna xubinta dhegeystayaal wargeysada ee, sida kuwa berisateen jawigu siduu yahay dhegeystayaal hadalhayntana waxay tahay sidoo kale wargeyska the daily nation dhegeystayaal boggiisa saddexaad ah, waxa uu leeyahay dhegeystayaal in maxkamadda ay ni- ee, nin sarkaal ka tirsanay waaxda waa waaxda difaaca dalka ee dalka ciidamada difaaca ee dalka k d f ta loo yaqaano dhegeystayaal lagu abaalmariyey laba milyan oo shilinga kenyaanka ah dhegeystayaal kadib markii si sharci darro ah shaqadiisa looga joojiyey ama looga istaajiyey labada kun iyo sagaal iyo tobankii sarkaalkan hore oo lagu magacaabo bita muguure ayaa dhegeystayaal maxkamadda ku abaalmarisay lacagtaasi dhan labada milyan dhegeystayaal wuxuuna ka howlgelayay xarunta dhegeystayaal maritooliga ee ismaamulka laikibia dhegeystayaal haddaba s- w- wargeysku wuxuu sii faahfaahinayaa dhegeystayaal abaalmarintan la siiyey sarkaalkan oo sida sharci darrada shaqada looga joojiyey labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa lagu eedeeyey inuu dhegeystayaal caruur ca- xaaskiisii dabcan caruur u dhalay uu dilay dhegeystayaal balse baaritaan la sameeyey lagu ogaaday inuu arrintaasi asa ka dambeynin islamarkaana si sharci darro ah dacwado loogu soo oogay iyadoona ugu dambeynna maxkamadda ay garsooraha maxkamaddaasi oo lagu magacaabo mugure uu ku abaalmariyey sa- sarkaalkan aan iraahday waa garsooraha maxkamadda wuxuu sarkaalkan ku abaalmariyey lacagtaasi cadada dhan laba milyan oo shilin kadib markii la sheegay in si sharci darro ah dabcan si qaldan dhegeystayaal loo si qaldan aan iraahde sh- dacwad loogu soo oogay sidoo kalena dembi uusan galin lagu eedeeyey dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal intaan dhegeystayaasha u gudbin qeybta ugu dambeysay wargeysada dhegeystayaal shalay ayay ahayd markii madaxweynaha dalka william ruto uu ismaamulka dabcan machakos ka hirgeliyey jaamacad dhegeystayaal ama xarig ka jiray ee, wareeg qeybta labaad ee dhegeystayaal jaamacadaasi dhegeystayaal oo jaamacaddan waxa uu uu madaxweynaha sheegay inay wax ka baran karaan odayaasha xitaa iyo kuwa xirfadayaasha ama farsamada macluumaadka iyo waxaas yaqaana dhegeystayaal dhegeystayaal waxaana madaxweynaha uu dalka william ruto uu sheegay in boqol bilyan jaamacadan dabcan lagu qarashgeliyey dhegeystayaal islamarkaana odayaasha iyo dhammaan dadyowga kala duwan ee xirfadda leh ay ayagana wax ka baran karaan dhegeystayaal qaybtaas ugu dambeysay haatana dhegeystayaasha ayaan fursadda u siinayaa inay kasoo qayb qaataan dhegeystayaal haddaba maxaad ku waaberisateen hadalhayntu maxay tahay jebigu waa sida dhegeystayaal maqalka idaacaddana ka warana dhegeyste dhegeystaha ugu horreeya qadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata alow isafim soo wanaag subax wanaagsan walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhowo walaal alow isafm waa hagaag dhegeystahaasi waxaad moodaa inaanan ismaqli karin dhammaan dhegeystayaashan soo dhaweynaya dhegeystaha kale halow isafm waa hagaag dh- qadka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi halow isafm asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeysti maxaad ku waadberisateen jebigu waa sidee hadalhayntu maxay tahay Wanaagsan oo wacan waa nin la yidhaahdo cumar akhyaar oo jiro magaalada madhera cumar akhyaar soo dhowo saaxiib
waa ku salaama saaxib waxaan u malaynaa waa maxamed aadan khaliif miya maxamed axmed khaliif si wanaagsan maxamed axmed khaliif waa ku salaama saaxib waxaa waaye alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan waa berisanay waa tahay ilaahay nabadgelyo waana si jawiga aad ayay u degan yahayn ganacsiga idaacadda maqalkeeda wax walba okay waaye waan gartay marka barnaamijkana si fiican oo wacanaan ula socdee waxay ugu sii yaab badnaan hadda dhegeysanaya ninka waxaa waaye asoon dembi gelin la eeday oo shaqadiisa laga bixiy oo haddana maxkamadda ay abaalmarinta siisay waa aadaan ula socon wargeysyadana saaxib oo ku salaamaya adiga dhegeystayaalka inta stefan ku xidhan kulli waa tahay mid lamid waa kaaga madcelinayaan dhegeystaha kale waa tahay qadka ayaa ka go-ay dhegeyste dhegeystayaasha dhammaan waan soo dhaweynaya waqtigoyna awoodeed intaan ka gaarnaan fursad u siinaya halow isa afem subax wanaagsan walaal soo dhowow magacaaga halkaad ku sugan tahay malaaikatu raxmo waalidka allaha u dhawaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaikum salaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu soo dhowow walaalahayo oo yuusuf xagar dheer aan kaa sobe ahaa nairobi intaa ka warqabta see lagu ahaa dabcan waa la ladan yahay dhammaan abo nabad baan ku soo kacnay waa maalan alxamdulilah jawiga fiican yahay tagaasidii ardaydii banaanka ku dheelahaas waa jamcu waay ma garatay waan gartay intii bogta allah caafiyo alla barwaaqa weynaa intii caafimaad qabto allah u ziyaadayo aabbo ma maqashay si wanaagsan aamiin haye allah u naxariisto ilaahay colka a- allah noogu bedelo ilaahay colka a- a- ilaahay nabad allah noogu bedelo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu dhegeystaha kale ee qadka teleefonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya halow star fm waa hagaag dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynaya inta daqiiqadaha noo haray ka hor warka eh, kuwa qadka teleefonka soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan ku salaamay maxamed khaliif waa maxamed cabdullaahi barquuqe waa tahay xaggee ku sugan tahay walaal barquuqe haa barquuqe haa muddo gaasho wardka ka tirsan waa tahay dhankaasi muddo gaashiye waa ismaa waa deegaan baarlamaaneedka la- lagdheera sidee loogu waabarisa saakaaye barwaaqi nabad si ilaahay u talagalay bay wax kala ugu socon waa jamco dukaamadi waa la furtay biyi waa la ari waa la dareersaday si waa la isdhex maraya wax dhib ma jira barwaaqo boqolkiiba boqol nabad baa lagu bariyey waa hagaag hadalahayntuna maxay tahay haye hadalhayntana waa un alxamdulilah ilaahay un duq rayla iyo duqa ruut ruuto heshiiskooda nabad nagu dhameeyo sicirkana naga dejo baan leenahay idaacadda dhegeysigeedana waa okay waa ta waa kaaga mahad celinaya walaal hagaag dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynaya dhegeystaha qadka ku jira hallow star fm waa hagaag qadka ayaa ka go-ay hallow star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
halo asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal soo dhowo
waa mascuud dojo balambara mascuud waa la socotaan filayaa haye maxaa lagu waaberisa saaka balanbala intaad ka war hayso alxamdulilah jawigu isku degay maasha allah wax walba oo dhadhaqaaqa okay waye waan gartay
wax wanaagsan adiga dhegeystayaelka dhammaan saaxib waa tali la mid a waana kaaga mahad celinaya dhegeyste Eh, dhegeystaha kale ayaan fursadda siinaya hallow star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا سوى جوي نكاي دحان بلقى جواي واتاس واسيد جو
الحمد لله والله نبض ما شاء الله هذول هينتم حيت هاي مقال كي عدو سيدو كله عادي في عندها عاد الحمد لله واتاي صباح هناك سنة كلية جماعة اسكو دياري اه ما حصلت يا رب ولا الميد لميد دقيستها وقدم بيان فرصة سينية وركي دقيسن دون تان دقيستيال هالو استافم هالو استافم سودو ولا المقع حقي هالكات كسكون تاي halo stefan سودو مقع حقي هالكات كسكون تاي
waxaan joogaa meel loo calfeer واتاب صباح هناك سنة كلية واسيد جويقة yaa صباح هناك سنة كلية هاي جويقة واسيد هذا الهينتم حيت هاي waan iska fiican yahay waan gartay waa walaa ruto iyo iyo rayla kala bixistooda ilaahay inuu heshiis nooga dhigo waa tahay dabcan waan gartay
aa jawiguna waa wanaagsan subax wanaagsan mar kale soo dhawaada nilena dhegeystayaal waa jimco ay taariikhdu ku beegan tahay afarta bisha sideedaad ee agast sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay waa toddobii tobanka ama toban iyo toddobada bisha muxaram ee bisha koowaad ee islaamka sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeystayaal waa sanadka cusub ee islaamka dhegeystayaal soo dhawaada waana kuna soo dhawaada barnaamijka hoggaan kasta ee xaaladda dalka dhegeystayaal oo aad dhegeysataan maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha aan diiradda ku saarna xaaladda dalka ee arrimaha laga hadalhayo dhegeystayaal barnaamijka diiradda waxaan ku saari doonaa dhegeystayaal ee xaaladda dalka saaka dhegeystayaal qodob aada u muhiim ah qodobkaas ah- qodobkaas oo ah canshuurta dheeraadka ee kenyaanka la saaraya gaar ahaan kuwa shaqaalaha dowladda iyo macalimiinta ka mid yihiin dhegeystayaal haddaba qodobkaasaan diiradda ku saari doonaa canshuurta dheeraadka ee dhegeystayaal iyo sidoo kale dhaqaalaha la doonaya in lagu biiriya satuuqa guryeenta ee loo yaqaana housing found dhegeystayaal soo dhawaada adilen anigoo maxamed axmed khaliifa aa barnaamijka idinla socodsiinaya sidoo kale waxaa nagala socotaa muwjadaha kala duwan ee idaacadda dhegeystayaal sidoo kale aaladaha dhegeystayaal gaar ahaan dhegeystayaal internet haddii aysid aaladaha satellite-ka ayaa dhegeystayaal nagala socotaanee live-ka ah hal eber shan dhibic sagaal ee nairobi ah waa mowjada dhegeystayaal magaalada nairobi waa hal eber dhaba waa hal eber shan dhibic sagaal mombasa dhegeystayaal waxaa nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan gaarisa ee dhadhaab dhegeysta waxaa nagala socotaan sagaashan toddoba dhibic hal wajeeriya habaasweyne sagaashan toddoba dhibic saddex masalaani tanariva iyo sidoo kale balanbala waxaa nagala socotaan sagaashan toddoba dhibic hal mandheere dhegeystayaal waxaa nagala socotaan sagaashan toddoba dhibic shan isiolo waxaa nagala socotaan sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadii laysamis waxaa nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale waxaa nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyo idaacadda aan bahwadaaga nahay waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic cibir kismaayo waxaa nagala socotaan dhegeystayaal siddeetan iyo sagaal dhibic shan dhegeystayaal soo dhawaad aad leenahay barnaamijkan u gudageli doonaa dhegeystayaal qeybaha dambe iyo qeybaha dhexe barnaamijka fursad baa idiin siin doona dhegeystayaal canshuurta dheeraadka dhegeystayaal saameynta ay ku yeelan karta dhegeystayaal shaqaalaha dowladda gaar ahaan ay macalimiinta ku jiraan iyo shaqaalaha xafiisyada deegaanada ka shaqeeya dhegeystayaal daba dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda dhulalka howlaha guud guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka ay shaacisay in lacagaha laga jaraya dadka shaqeeya si loogu biiriyo satuuqa guriyeynta ee howsin fan ay dhaqangaleen laga soo bilaabo kowdii bishii toddobaad ee sanadka iyadoona arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan maxkamadda racfaanka ay si kumeel gaar ah meesha uga saartay amar dowladda looga hor istaagay dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan kaasoo muran badan ka dhaliyay waddanka ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka haddaba dhegeystayaal mashruuca guryeynta haddii aan eego waxaa qofka shaqeeye ay xaruntu ka howlgalaba labaduba laga doonayaa min boqolkiiba dabcan meeshaad ka shaqayso dabcan waxaa lagaa jarayaa dhegeystayaal hal dhibic shan ee mishaarka bilaha ee si loogu biiriyo satuuqa guriyeynta ee maamulka kenya kwanza sidoo kale bayaanka wasaaradda waxaa qayb ka ah dhegeystayaal in maamulka canshuuraha dalka ee k r a uu soo saarayba dhegeystayaal faahfaahino dheeraad oo wargeysadan ay qoreen saaka dhegeystayaal ee ku saabsan qorshahan ee dowladda doonaysa in canshuuraha shaqaalaha looga jaro dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal mashruucaas saameynta uu yeelanaya dhegeystayaal iyo sidoo kale cadadada laga jaraya dhegeystayaal shaqaalaha dowladda qeybahooda kala duwan iyo mishaarka ay qaataan aad barnaamijka qeybka aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal oo aan idiin faahfaahin doonaa dhegeystayaal soo dhawaada mar kale aan idin leenahay dhegeystayaal haddaba kenyaanka waxaa laleeyahay u diyaar garooba dhegeystayaal iyadoona u diyaar garooba in canshuuro dheeraad ah laga jaro dabcan oo loogu biiriyo qorshaha dowladda ay doonaysa inay ku hormariso iyadoona madaxweynaha madaxweynaha dalka uu horaan sheegay in dhegeystayaal canshuur dheeraad ah oo la qaada dhegeystayaal ee wadanka u horseydaysa in uu ka maarmo inuu wadamada shisheeye deenka ah mahda ama uu ka qaato dhegeystayaal taasoo loo ogol leeyahay in meesha looga saaro dhegeyste haddaba mashruucan dhegeystayaal ayaa sidoo kale mashruuca guriyeenta dhegeystayaal waxaa qeyb ka ah dhegeystayaal in shab boqol oo kun laga jaraya dhegeystayaal aan irahday boqolkiiba soddon iyo laba dhibic shan laga jaraya shaqaalaha qaata shan boqol oo kun wixii wixii ka sarreeya dhegeystayaal iyadoona wasaaradda dowladda ee dhaqangelisay mashruucan laga soo bilaabo bishii kowdii bishii toddobaad ee sanadkan ama bishii hore aynu kasoo gudubna dhegeyste haddaba dhegeystayaal qeybaha dambe ee qeybaha dhexan fursad idiin siin doonaa qadadka taleefanada inaad soo beegsataan haddii aan dhegeystayaasha aan nambarka u keydsaneen aan u dulmaro waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber waa sagaal eber nambarka kalena dhegeystayaal waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan nambaradaas ayaad dhegeystayaal soo beegsan kartaan intaynu barnaamijka ku guda jirna markaan qadadka taleefanada idiin dhahfurnaa dhegeystayaal haddaba iyadoona bishii lixaad ee dabayaaqadeedii ee sanadkan uu madaxweynaha dalka qalinka ku duugay aan iraahde hindisaha maaliyadeedka ee muranka badan dheliya ee dhegeystayaal finance act labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa kenyaan badan ayagana walaac ay ka muujiyeen dhegeystayaal haddaba mashruucan dhaqangale ayaa sidoo kale canshuurta badoociyiinka sida batroolka iyo adeegyada v a t ayagana ka jaraysa dhegeystayaal boqolkiiba lix iyo toban dhegeystayaal ayadoona qiimahaas u haraan ahay sidee waa boqolkiiba sideed dhegeystayaal inkastoo kenyaan badanna ay dhegeystayaal walaac ka muujiyeen sidoo kalena boqolkiiba hal dhibic shan mushaharka shaqaalaha dhegeystayaal iyo xarumaha ay ka shaqeeyeen laga jaraya ayagana lacagtan waa hal dhibic dhibic shan ayaa laga jaraya ayadoona lacagtaas dowladda sheegtay ay ku biirinayso barnaamijka ee guriyeenta dhegeystayaal sidoo kale dowladda ayaa doonaysa dhegeystayaal in sanad walba ay soo saarto ilaa hal milyan oo shaqo dhegeystayaal oo ay ka mid tahay mashruuca guriyeenta si kenyaan badan ay shaqo u helaan islamarkaana dhaqaalahaasi ayagana dee wax uu ka soo gaaro sida ay dowladda dhexe ay sheegtay dhegeystayaal dhegeystayaal haddaba satuuqa dhegeystayaal guryeynta housing fide ayaa dhaqangalay kowdii bishii toddobaad ee sanadkan waxaana horaan arrintan si kumeel gaara u hakisay maxkamadda balse midda racfaanka ayaa meesha ka saartay islamarkaana sidaan uu haatan ku dhaqangalay iyadoona go-aamo damba macquul ah la filayay in arrinkan laga soo saaro waaxda canshuuraha ee dalka k r a iyadana dhegeystayaal dib habeenay arrintaasi ku sameysay mashruuca guriyeynta dhegeystayaal oo kenyaan badanba walaaca badan ka muujiyeen kaasoo muran badan dhaliyay dhegeystayaal haddaba dhegeyste qofka qaata mushaarka shaqaalaha dowladda dabcan qaata mushaarkiisa in ka badan shan boqol oo kun ayaa dhegeystayaal waxaa laga jarayaa boqolkiiba soddon iyo laba dhibic shan dhegeystayaal sidoo kale midka qaata boqolkiiba aan iraahday siddeed boqol oo kun ee shilinka dalka sana dhegeystayaal waxaa laga jarayaa side waa boqolkiiba soddon iyo shan dhegeystayaal haddaba saameyn iyo intee leega ayay ku yeelan kartaa dhegeystayaal dhaqaalahaas laga jara shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha iyo goobaha kale ay ka shaqeeyeen dhegeystayaal saameyn culeyso dheeraad ay kasoo gaari karta isleeda waa sida dhegeystayaal dabcan shaqaalaha loo shaqeeya shirkadaha waaweyn ayaa ayagana ku andacooday arrintan inay saameyn kasoo gaari karto iyadoona shaqaalo badanna ama ay shaqala-aan noqon karaan sida la saadaalinaya dhegeystayaal xeerkan oo dhaqangalay dhegeystayaal sidai dowladda sheegtay bishii toddobaad ee sanadkan dhegeystayaal weli dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa sidoo kale shakhsiyaadka baraha digitaalka ama baraha internetka wax ku qora dhegeystayaal ayagana islamarkaana dhaqaalaha halkaas uga soo harooda laga jaraya ayagana boqolkiiba shan dhegeystayaal haddaba dhegeyste haddaba hindisahan finance dhegeystayaal labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa baarlamaanka dabcan bishii lixaad horaanteeda dhegeystayaal u codeeyey oo waa golaha baarlamaanka ay u badan yihiin siyaasiyiinta ama xildhibaanada xulafadana ah madaxweynaha dalka william ruuto dhegeyste haddaba wasaaradda dhulalka iyo howlaha guud ee guriyeynta iyo horumarinta iyo magaalooyinka ayaa sidoo kale waxay shaacisay lacagaha laga jaraya dadka shaqeeya si loogu biiriyo satuuqa guriyeynta ee housing fund ee dhaqangalay ama ay dhaqangaleen laga soo bilaabo kowdii bishii toddobaad ee sanadkan arrintan ayaa timid kadib markii maxkamadda racfaanka ee maalmo ka hor si kumeel gaar ah meesha uga saartay amar dowladda looga hor istaagay dhegeystayaal dhaqangelinta xeerkaasi maaliyadeed ee finance act labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeystayaal haddaba cadadkaasi ayaa dad badan oo ka mid ah shaqaalaha shaqeeya oo macalimiinta ay ku jiraan ay sheegayaan in ayaga wadeymo badan lagu leeyahay tan ay culeys dheeraad ay ku noqon karta dhegeystayaal islamarkaana mashaar mashaar kordhinna aan loo sameynin cabasho badanna ay ka qabaan arrintaani qodobo badana idin hayna dhegeystayaal oad qeybaha dhexe ee barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal ee la xiriirta qorshaha maaliyadeed ee dowladda ansixisa dhegeystayaal waxaana qorshahan maaliyadeed aada walaac uga muujiyey dhegeystayaal dhankaasi iyo isbahaysiga mucaaradka oo horaan dibadbaxyo dhigay ayagoona ku andacooday dhegeystayaal inuu culeys dheeraad ah ku yahay qorshahan dhegeystayaal oo shaqaalaha mushaaraadka dheeraadka looga jaraya dhegeystayaal iyadoona lasaabka ismaamulkaasi ayaa james orengo oo dhegeystayaal doonaya in dowladda ay joojiso ama inay sii wadda ama ay joojiso xeerka maaliyadda ee sanadkan dhegeystayaal wuxuuna madaxweynaha dalka ka doonayaa inuu qorshahan si deg deg ah meesha uga saaro dhegeystayaal si aysan kenyaanka culeys dheeraada ugu noqonin islamarkaana xaaladda jirta awoodeed dowladda ay dhinto qorshahaasi maaliyadeed maadaama maciishadu aada u sareyso awoodeed culeys dheeraadna aysan xamili karin kenyaanka iyadoona horaanna sidaan sheegnay ee mucaaragta dibadbaxyo joogta ay dhigayeen taasoo hadda la filaya in arrintan laga wada hadlo dabcanna madaxweynahan uu horaan sheegay dhegeystayaal in qorshaha dhegeystayaal maaliyadda aysan kala hadli doonin dabcan dabcan maxkamadda racfaanka ay fasaxday kala hadli doonin isbahaysiga mucaaradka ee azimiya loomoja kuwaasoo doonaya in meesha laga saara mashruucaasi dhegeystayaal oo kenyaanka culeys dheeraada ku noqda dhegeyste qodobad badan ayaa noo soo socda dhegeystayaal qeybaha dhexe barnaamijka oo ayay ka mid tahay dhegeystayaal tirada cadadka laga jaraya shaqaalaha qaata konton kun boqolka kun dhegeystayaal saddexda boqol oo kun dhegeystayaal tirada laga jaraya iyadoona aad cadadkaasi aada dhegeysan doontaan qeybaha dhexe ee barnaamijka oo aan idiin faahfaahini doona dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal welina dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa goordhowna waxaad dhegeysan doontaan warka saacadda dhegeystayaal dare iyo dhahna waa kasoo horeeyaan dhegeystayaal ha iska bedelin mawjada dhammaan dhegeystayaashana qeybaha dhexe ayaan fursad idiin siin doonaa ilaa qeybaha dambe idinkoona soo beegsan kara qadadka taleefanada ee idaacadda hadduusan ku keedsaneen hadda sii keedsa dhegeystayaal haddii aan idiin dulmaro waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena dhegeysta waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadkaas yaa dhegeystayaal soo beegsan kartaan qeybaha dhexe markaan qadadka teleefoonada idin furo dhegeysteed haddaba qodobkan saaka diiradda ku saari doona waxaa weye dhegeystayaal canshuurta dheeraadkii saameynta ay ku yeelan karta shaqaalaha dhegeystayaal qeybahooda kala duwan dhegeystayaal oo ay dowladdu soo saartay gaar ahaan mashruuca guriyeynta oo dhaqaalo looga jarayo shaqaalaha dhegeystayaal goobahay ka shaqeeyaan sidoo kale iyo ayagaba dhegeystayaal ciidoona wasaaradda dhulalka iyo holaha guud ee guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka dhegeystayaal ayaa shaaciyay in lacagaha laga jaraya dadka shaqeeya si loogu biiriyo sanduuqa guriyeynta ee haslan far ee dhaqangaleen laga soo bilaabo kowdii bishii toddobaad ee sanadkan iyadoona arrintan ay timid kadib markii maxkamadda racfaanka ee maalmo ka hor si kumeel gaar ah meesha uga saartay amar dowladda looga hor istaagay dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan ee finance act labada kun iyo saddex iyo labaatanka haddaba waxaa qofka shaqeeya ee xaruntu ka howlgalaba labadaba laga doonaya in min boqolkiiba hal dhibic shan oo mashaarka bilaha si loogu buuriyo sanduuqa guriyeynta ee maamulka talada wadanka haya ee kenya kwanza iyadoona maamulka canshuuraha dalka ee ka aaray uu dibi habeen ku sameeyay arrintaasi oo uu bayaanna ka soo saaray si si faahfaahsanna qorshahan dhegeystayaa looga hadlay iyadoona k r ay sharaxaad ka bixisay qaabka loogu xareynaya lacagaha ma laga doonaya inay soo bandhigto qaabka loogu xareynaya lacagaha sanduuqa guriyeynta dhegeyste haddaba haddii aan halkaani cadad aan idinkula wadaagna dhegeystayaal shaqaalaha dowladda shaqaalaha oo laga jaraya boqolkiiba hal dhibic shan ee mushaarkooda dhegeystayaal tusaale ahaan shaqsiga ama shaqaalaha qaata konton kun oo lacagta kenyaanka dhegeystayaal waxaa bishii laga jarayaa ama ka go-eysa dhegeystayaal mushaarkiisa laga jarayaa kun iyo shan boqol waa canshuurta cusub ee dhegeystayaal ee dowladda soo rogta dhegeystayaal taasoo lagu biirin doono siduu madaxweynaha sheegay sanduuqa guriyeenta qofka konton kun kun qaata dabcan waxaa laga jaraya dhegeystayaal kun iyo shan boqol sidoo kale qofka qaata dhegeystayaal boqol kun oo shilin oo lacagta dalka ah dabcan waxaa laga jarayaa isna saddex kun oo shilinka dalka qofka qaata laba boqol oo kun waxaa laga jarayaa lix kun oo shilin dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal shakhsiyaadkan ayagana qaata dhegeyste mishaarkooda uu dabcan uu ka badan yahay shan boqol oo kun ayagana cadad ahaan waxaa laga jari doonaa markii boqol ahaan loo bedelo soddon iyo labo dhibic shan boqolkiiba mushaarkooda laga jaray waa kuwa qaata shan boqol oo kun sidoo kale kuwa qaata sideed boqol oo kun iyo wixii ka sarreeya dhegeystayaal waxaa laga jarayaa boqol soddon iyo shan waa soddon iyo shan boqolkiiba dhegeystayaal dabcan shakhsiyaadka qaata soddon iyo waa sideed boqol oo kun tirada ka badan waa xildhibaanadii dabcan wasiiradii madaxweynaha ayaa ka mid ah dabcan waxaa laga jarayaa boqolkiiba soddon iyo shan dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal saameyn intee leega arrintaasi ku yeelan kartaa dhegeystayaal shaqaalaha dowladda dabcan kuwa mushaarka yar qaata oo ay ka mid yihiin dabcan macalimiinta dhegeystayaal kuwaasoo qaar ka mid a walaac ay ka muujiyeen arrintan in dhakhaatiirta ayagana cabasho muujinaya dhegeystayaal ay kasoo horjeedaan mashruucan ama qorshahan dowladda dhegeystayaal ee dhaqangelisaba waa xeerka maaliyadda dhegeystayaal ee finance act labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal dhammaantiin waa idinsoo sidoo kale waxaa arrintan walaac ka muujiyey dallada shaqaalaha ee caafimaadka ee loo soo gaabiyo kusoo dhegeystayaal ayagoona arrintan ku tilmaamay mid culeys dheeraada ku noqon karta dhegeystayaal nolol maalmeedkooda maadaama ay sheegayaan in dhaqaalo badan oo horaan ayagana lagu lahay dhegeystayaal dhammaantiin waa idinsoo dhaweynaya dhegeystayaal bal aan dhegeysanaa codkan dhegeystayaal oo waa qaar ka mid ah dhakhaatiirta dalka ee kuso oo kasoo horjeeda dhegeystayaal dhaqangelinta arrinkan dhegeystayaal way diidan yihiin dabcan in lacagaha laga jara dhegeystayaal bal aan dhegeysanna
hawa watu wanatulaghai sisi kama hasla hapa chini ndio tunabeba mzigo wa housing levy na tunakataa not overtaxation.
Not overtaxation.
Yule ambaye atasimama kidete na mwananchi wa raia, ama raia the ground is saying no.
dabcan wuxuu leeyihiin dadweynaha arrinkaasi way diidan yihiin ama qorshahan canshuurta dheeraadka ay dhegeystaan kenyaan badan ayaa cabasho ka muujinaya dhegeystayaal dhammaantiin waa idinsoo dhaweynaya dhegeystayaal haddaba haatan haddii aan soo qabto mid ka mid a adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee dhegeystayaal safaricom dhegeystayaal haddaba shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal waxay idin leedaha waa adeega hakikisha dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer dhegeysta ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inay lac- eh, inaynan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ee ku dhacda dhegeystayaal waana adeega xakikiisha xakikiisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magaca qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu diraya ama lipana mpesa iyo wax kale iibsiga lacagaha cadaanka dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iidaysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefoonada casriga keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hubsiina halbaa la- waa hubsiinaha halbaa la siistaa dhegeyste macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku- ay ku dirayaan dhegeystayaal haddaba haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda aad ka hesho dhegeystayaal qofkana markuu ambs isticmaalaya waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi ama lacagahaasi aysan kaa lumin dhegeyste Eh, dabcan ra-yi aruurin horaan la sameeyey ayaa dhegeystayaal lagu ogaaday in kenyaan badan oo dabcan eh, boqolkiiba tusaale ahaan lixdan iyo sagaal ay kasoo horjeedaan lacagaha ay dowladda ka jaraysa shaqaalaha si loogu biiriyo satuuqa guryeynta hawsla waa housing fund dhegeystayaal dabcan a- a- dad la wareystay ama la weydiiyey ayaa ayagana sheegeen inay arrinkan aysan taageersaneyn dhegeystayaal dabcan sidoo kale shakhsiyaadka taageera mucaaradka ayaa dhegeysta laayagana aada uga soo horjeedo eh, kordhinta arrintan iyo sidoo kale midda la xiriirta canshuurta dhegeystayaal haddaba canshuurtaasi dheeraadka ayaa waxaa saameyn sidoo kale ay saameyneysaa maciishada kenyaanka maadaama eh, sidoo kale canshuurtaasi laga jaraya dhankaas iyo badeecooyinka sida batroolka boqolkiiba lix iyo toban dhegeystayaal dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal qadadka taleefanadaas ayaad soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba canshuurtan dheeraadka saameyn intee la-eg ay ku yeelan kartaa dhammaan kenyaanka dhegeystayaal iyo shaqaalaha dhegeystay maadaama shaqaalaha qaar ay ka cabanayeen in mashaaryari ay jirtay sidoo kalena deymo badanna lagu leeyahay canshuurtan dheeraadka saameyn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa dhegeystayaal maciishada iyo sidoo kale mishaarka shaqaalaha dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber sh- hal eber shan hal eber shan dhegeystaha ugu horreeya qadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay alow asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa waan ku salaamay walaalo xareed oo joogo kamugi waa tahay xare soo dhawo waan dhowahay ayay u gudagal walaal
horta niyow Mhm.
guryahan horta oo horta dadkan qaadanayo mushaarka farax badan naar Eh, dabcan haa in laga gooyo horta canshuur way fiicanta oo dadkan hadda abaaraha saameeyeen oo kale sida eh, dadkan hadda ma aragtay ma aragtay wadanka hadda moogta waxaa ka jira sicir barar waan gartay dadka hadda sicir bararka ma aragtay ku dhacay oo dan yarta in lagu kago oo ama shidaalkan hadda qaalka ah cirka tage waa tahay maaragtay wax lagu qabo oo maaragtay dadkii badan maaragtay ay bal adeeg raqiis ay u helaan Mhm.
horta way fiicnaan lahayd dadkan hadda oo mushaarka faraha badan qaba in lacagtaa looga soo gooyo oo dadweynaha lagu taageero ka waran kuwa mash- mushaaraadka ay qaataan macalimiinta iyo shaqaalaha kale sida dhakhaatiirta ama kalkaaliyaasha caafimaad haye ee egan mar haddii oo dadkan edelu meel bay ku hoyan jireen oo gurigay haysteen
haye alo si wanaagsan aan kuu maqlaa walaal dadkan marka hore horta guryo way qabeen oo hadda guryo waa un- waa un maaragtay waa- waa un la galaya nin walba had meel unbuu ku hoydaa waa tahay
Ee, laakiin waxaa fiicnaan lahayd hor dadka xagga cunnada maaragta haddii laleeyahay hor cunnada lagu qabi mushaar- wixii laga soo gooyey dadkan Mhm.
boqolkiiba soddon iyo shantan la sheegay haye haddii la dhaho waxaa lagu kabi eh, dad- eh, ma- dadka maaragtay oo eh, iska ma danyarta eh baa lagu kabi haddii la dhihi lahaa haye waa maaragtay waa way ficnaan lahayd waan gartay haddii housing farm baa la dhahay guryaha lagu dhisay guryaha yaale marka ya- yay dadka lacagta laga jaraya shaqaalaha mishaarka qaato ma keligood ma askalo gal rabaan dabcan guryaha waa kuwo qiimo jaban lagu heli karo haye sidai dowladda sheegtay dadka dadweynaha oo dhan kaanyada oo dhan bay u furan yihiin miyaa marka guryaha waa haye marka nin aan horta kolley hadda kalama kastoo waan kala yar saarnayaa kowde haye hal hadday tahay hal hadday tahay da- eh, dadkan mushaarka laga soo laga gooyo haddii eh, shidaalkan eh, cirka tage ama eh, maaragta maciishadan cirka isku shidaalad haddii lagu kabahayo oo Waan lagu gartay.
yaho dadkii eh, bal maaragta maciishada hoos baa looga yardhiga oo mushaarka dadka mushaarka faraha badan qaadanaya laga soo goyna oo dadkaa lagu kabaya dii laleeyahay waa waa tahay arrin wanaagsan saan u arkaya taas waa arrin wanaagsan waan gartay guryahan yaan kasi yaan kala bixinlayaa dadka gal rabo iyo dadka loo dhisa rabo sax Ah, saasaan kala yar bixinlayaha waa xagaa waa kaaga mahad celinaya fikirkaaga walaal dhegeystahaasi waan soo dhoweynayaa dhegeystaha kale ee qadka taleefonka ku jira doonayo inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursad siinayaa halo star f m. soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo asalaamu calaykum waraxma wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soomanoo jooga balanbala soomana soo dhowaan ku leeya walaal haye waxaan dogaya horta dowladda arrimahan ay soo saarto aniga aad baan maarta u raacsan waad soo dhoweynaysaa leedahay in shaqaalaha dowladda dabcan kuu mushaar yar qaataa jirta haye aday takhtarka qaqayn leh waan maqlay leeyahay dadweynaha yaa nala qaba annaga inaan lacagtaas intoo nagala gooyin waan gartay arrinka annaga naftii soomaal ahaan lama qabin waxaa waye in laga gooyo horta waa sax haye
ee, guryahana waa madaxweynaha wuu sheegay oo wuxuu yidhi dadka hoosaha kor lagu soo qaadi buu yidhi balse kenyaan badan ayaa laga waxay leeyihiin haddii dhaqaalahan la aruuriyo halkay ku dambeyn doonaan ee walaac ka muujinayaan dabcan haddii waddada saxda aan loo adeegsanin ayay ka wadaan haye madaxweyne madaxweynahaas wuu sheegay waddada saxda wuxuu yidhi waa lagu marinayo inta countiga lagu dhisay guryaha ta wuu sheegay tagaarda ay ku jirtaa waan garta haye marka horta aniga waan raacsanahay inay dadkan lacagta laga guro kontonka ninka qaadanayo iyo wixii ka sikor ninka qaadan in laga goyo aniga waan soo dhaweynaya waa tahay dabcan haye marka dawladdana waan la qabnaa wax dad maarata waaninjiyo hadda qaayile ka keenay oo leeyahay de- aan mushaar la goynin ma jiro waan gartay maxaa mushaarka ninkaa shaksiga asaga baa cunaya dadweyne waxba mu muu gelayni waa tahay laakiin lacagta haddii la aruuriyo sanduuqa dawladda ay gasho haye oo waddadii saxdii la mariyo mhm wayna soo gaari nin kastaa meeshuu joogo wuu kusoo gaari waa tahay marka aniga waan soo dhaweynaya aad baan soo dhaweynaya waan ku salaamay waa hagaag walaala kaaga mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhoweynayaa dhegeystayaal dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo isa f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay helo walaal ogtalaama waa kaa guddoomiyey wacalaikum salaam haye cabdulaahi soo fiijiyo waa walaal haye soo dhowo walaal oon ku salaam walaal mascaf neemis waa maxamed axmed khaliif walaal maxamed axmed khaliif aan ku salaam walaalkay alxamdulilah jin waa heertar meeshaan joogo etoobiyan kaa soo wacaya nabad ayaa lagu waafiristay mhm haddii aan u galo aan u gudagalo barnaamijka waa tahay lacagta oo shaqa dawladda laga jaraya haye
lacag dad kale la siinay baa horta waxa wadanka lagu dhisaya weye sooma waa tahay oo dadka wax loogu qabanaya dadka masaakiinta dadka dad oo taajiriin waa jiraan dad oo waxba qabin oo faqiiro oo mataqaantaa deerbiyo iska jiifan waa jira sooma sax
markii walaal lacagta halkay ku dambaysa dee adoo bixiso horta meel ay ku dambayso waxbaa xisaaban dee dalkaada ayaa wax loogu qabana dadkaada ayaa wax loogu qabana balse kenyaan badanaa arrinkaa walaac ka muujinaya hal shaki badanay qabaan haye waa dhici kartaa oo dadka isku aragti maaha waa tahay haye marka kolley waa qolooyinkan kaloo malayna dhankan oo mataqaantaa dawladda macan kaloo mucaaradka waan gartay marka dee waa sidaas walaal lacagta dawla- dacad- lacagta dadka shaqaalaha in laga jaro dalka iyo mataqaantaa dadka masaakiinta wax loogu qabto waa sharci oo mataqaantaa wax diida malaha marka dalkiina aa wax- ayaa wax lakugu qabnaa dadkiina ayaa wax lakugu qabnaa oo guryo ayaa loogu dhisaya marka dee wax meel kale loo wada malaha marka asxaabtayda dhammaan ayagana inta maqlaysa salaamaya aadna waan kusiyaa walaal
waa hagaag haddaba dhegeystayaal warbixin dhowaan ama wax wararka ay- warar ay sheegaya in ururka qareenada dalka ee l s k loo soo gaabiyay ay maxkamadda tegayaan iyagoona kasoo horjeeda go-aankii kasoo baxay maxkamadda racfaanka ee ku ogolaatay inuu shaqeeyo m- mashruuca guryeynta dhegeystayaal ama sidoo kale finance bill dhegeystayaal ururka qareenada dalka ayaa sheegaya in dhegeystayaal arrintan ay culeys khatar ku tahay danta dhaqaale ama danaha dhaqaale ee bulshada kenyaanka dhegeystayaal canshuurta dheeraadka waa hal dhibic shan ee shaqaalaha laga jaraya waxay sidoo kale ururka qareenada dalka ee loo soo gaabiyay eliskay culays dheeraada u arkaan ama in shaqaalaha iyo qofka loo shaqeeya in la- labaduba laga jara lacagtaasi dhegeystayaal taasoo ay sheegeen in arrintaasi celeys dhaqaale ku noqonaysa kenyaanka dhegeystayaal elisk waxay dooneysaa am- i- inay maxkamadda soo saarta amar ay ku mamnuuceyso inay dowladda fuliso ca- canshuurta dhegeystayaal dabcan qeybta waa guryeenta dhegeystayaal ama housing fan loo yaqaano dhegeystayaal ayagoo eh, xoojinaya qeybta eh, tobnaad farqada labaad iyo saddexaad ee sharciga canshuuraha daqliga dhegeystayaal ayagoona qodobkaas xigan ay dhegeystayaal culeys dheeraad ay ku noqonaysa canshuurta dheeraadka gaar ahaan qeybta ayaga waxay doonayaan keliya haatan maxkamadda ay ka doonayaan in ay meesha ka saarta dhegeystayaal dhaqankelintii eh, dhegeystayaal canshuurta dhaqaalaha dheeraadka ee laga qaaday kenyaanka gaar ahaan qeybta guriyeenta dhegeystayaal oo ay shalay ama dhowaan maxkamadda raxafaanka ogolaatay inuu sii shaqeeyo dhegeystayaal iyadoona wasaaradda dholalka iyo howlaha guud ee guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka ay shaacisay lacagaha ja- laga jaraya dadka shaqeeya si loogu buuriyo loogu biiriyaan yiraahdee satuuqa guriyeynta ee housing fund ee ee dhaqangaleen laga soo bilaabo kowdii bishii toddobaad ee sanadkan dhegeystayaal haddaba waxaa qofka shaqeeya xarunta uu ka howlgalaba labaduba laga doonayaa in min boqolkiiba hal dhibic shan ee mushaharka bilaha ay ku biiriyaan sutuuqa guriyeynta ee maamulka talada wadanka ah ee kenya kwanza lsk qodobkaas ayay dooneysaa in maxkamadda ay meesha ka saarta maadaama ay u aragto in culeys dheeraad u noqonayo in laba dhinac hal goob ka wada shaqeeya goobtiina laga qaada qofkii shaqaalahana laga qaada ee arrintaasi culeys dheeraad ah ku noqonaysa islamaha islamarkaana ilaha dhaqaale ee kenyaanka ay saameyn ay ku yeelan karta ayay leedahay dhegeystayaal oo ururka qarinada dalka ee eliska dhegeystayaal oo doonaya inay maxkamadda arrinkaasi u gudbiyaan haddaba culaysadan dheeraadka ee kenyaanka sheegayaan ee canshuurta dheeraadka saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa ilahooda dhaqaalaha dhegeystayaal is leedahay ayagoona qaar badanna ay ka cabanayeen mushaar yari sidoo kalena waxay sidoo kale ka cabanayeen in deymo dheera deymo lagu leeyahay maadaama ay adkaanaysa in deymihii lagu lahaa ay bixiyaan dhegeystayaal halow staafim waa sida ayaga leeyihiin dhegeystaha qadka taleefon ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursadda siinaya soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha kale ee soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya dhegeystayaal weli dhegeystayaal eh, waxaan haatan soo dul istaagnay qeybihii dhexe ee barnaamijka waa hagaag dhegeystayaal sidoo kale maamulka canshuuraha dalka k r a ayaa looga fadhiyaa inuu soo saaro ama faahfaahin dheeraada ka bixiyo qorshahan ku aadan eh, canshuurta dheeraadka ee kenyaanka l- eh, laga qaaday k r a ayaa laga doonayaa inay sharaxaad ka bixinayso qaabka loogu soo xareynayo ama lagu soo xareynayo lacagaha sutuuqa guriyeenta ee dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal wa- arrinta walaaca laga muujinaya ayaa haddana shaqaalaha qaata boqo- konton kun oo shilinka dalka laga jarayaa kun iyo shan boqol boqol kun kuwa qaata ayay ayaa ayagana laga jarayaa saddex kun dhegeystayaal laba boqol oo kun wixii qaatay lix boqol oo kun ayaa laga jarayaa sidoo kale shaqaalaha kuwa mushaarka badan qaata wixii shan boqol oo kun ka sarreeya boqolkiiba soddon iyo laba laga jarayaa halka siddeed boqol oo kun ee kuwa qaatay wixii ka sarreeya oo madaxweyneyaasha uu madaxweynaha ku jira dabcan golaha wasiirada xildhibaanada ayagana dabcan laga jaraya mushaarkooda boqolkiiba soddon iyo labo oo dhibic waa soddon iyo shan dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal si qorshahaasi ama dhaqaalahaasi loogu biiriyo satuuqa guriyeynta ee dowladda dhe- dooneysaba in sanadkiiba eh, ama kenyaan badanna lix- lix boqol oo kun oo kenyaan ilaa hal milyan sanadkiiba ay shaqo abuur ugu sameyso si ay qeyb ugu noqdaan dhisidda guryahaasi dowladda dooneysaba in deegaan baarlamaaneedyada wadanka ay ka dhisto guryaal gaaraya midki ama deegaan baarlamaaneedkiiba ilaa laba boqol sida laga soo xigtay wasaaradda dhulalka arrimahaasi qaabilsan dhegeyste haddaba canshuurahaas dheeraadka saameyn intee la eegay kenyaanka ku yeelan kartaa dhegeystayaal miyaa is leedahay haddii canshuurahaas la aruuriya sida saxda ayaa loo adeegsanayaa fikirkaaga waa noo muhiim waana soo dhaweyneynaa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber namarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halow staafin soo dhowo walaal magacaaga halkaas magacaagii halkaad ku sugan tahay assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed axmed khaliif waa ku salaami waa xaaji maxamed oo kaala hadlaya carabi casab county ma garat waan gartay soo dhowaan kuleeya saaxib
aan waa bari fiican waa si fiican aan u waabariisanay wax balaa qaba male nabada waa tahay barnaamijkan waa la socotaan filayaa barnaamijka waa la socda haddaan gudo galo mhm
wax ay soo kordhaynaya male dad masaakiin ee lacag laga gooyey waa tahay haye waa shaqaalaha kulli masaakiin waa ninka shaqaala markuu yahay waa masaakiin waan gartay mishaarkaas qaataanba ku filneen waa tahay nin mandela isti ka shaqeeyana eh, guri laga dhisay dhown kenya wax faa'iidoosu galay ama ma jiraan leedahay ma jiraan dowlad eh, shaqaalaha dowladda adduunkay ku kala baahsan yihiin sax
wax aad u soo kordhina oo faa'iide eh, iyo wax laga faa'iidaayo midna ma laha waa tahay aniga waxaan dhihi lahaa canshuurta noocaasi ha laga daaya shaqaalaha dib ay u keentay bogu dheef uma keenaysa waa hagaag
waa ka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegeystayaasha fikradooda kala duwan iyo aarahdooda ku aadan qodobka dooda waan soo dhaweynayaa dhammaan dhegeystaha kale ee qadka taleefanka ku jira doonaya inuu barnaamijka qayb ka noqdaan fursadda siinaya hallow star fm halo haa soo dhawow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد استاذ ما يسلم محمد احمد غير بوك سلامي اللي قال ولا عرفت على ما هو يسلم waa tahay waa kaa gudoomo walaal calaykum salaam aan ku leeyahay
وهذا الحوار اللي هو جو مقالة نفسي اسمه ملك مدينة waa tahay
waxaan leeyahay horta guryahanay waxyaalo ka habboon oo macnaha eh, lacagtaas lagu qaban lahaa jira
mhm
waxaa ka mid eh, lacagteeda inay macnaha dawladda ay ku kabto shidaalka eh, sida hadda ayash camal mataqaanaa fertilizer ama degel bacriminta ayash camal horta waxyaalo oo macnaha dadka wax ugalaya inay ayagu soo degdega inay waa macnaha usmaysaa waa wanaagsan waan gartay oo macnaha shidaalka la raqiisiya Eh, hadda bacriminta camal waa la raqiisiya dad hoos noo sii wada waxaa kaloo jira dadka hadda guryahan ma la cadayno nidaamka waxaa la dhahay guryaha waa la dhisaa waana ii baa la dhahay waan gartay ninka xoog la xaba goosta waaye hadhow guryaha ninka soo iibsiga dadka lacagtina iibsiga oo dad kala wareegi kara Eh, Waan gartay.
hadhow mataqaanaa kawantaalka waxaa ka jira guri dadka masaakiinmo loo dhisa oo oo laga dhis macnaha deegaanada laga dhisaa jirta kuwaana waxaa lagu dhisaa macnaha maxay ahayd si oo balaasha dawladda ay kaunsi ku dhista oo balaasha waana waxaa waaye wax oo kolkii macnaha kaunsi maaroyaasha iyo shirarka lagu wareegi jira oo macnaha iyo dadka dadka masaakiimada udarna la soo qorayaa ee waktigeeda waxaa la dhisaa macnaha intaas ama shan guri ama lix guri aa la dhisaa bisha camal ama sanadka camal anigu dadka dadka uga fikirsanaa macnaha dadka la xog weynaysa oo nafsiya oo lagu wareejiya hadda gurigan dali la dali hadhow ii badali nin kastaba macnaha ninka unjeeb weyna guri garanaya waa tahay abu hurayra keenaysa oo macnaha hadda guriga nidaamka loo bixinaya nidaamka horta lama cadayn waan gartay
Eh, midda kale waxaan leeyahay hadda waxaa jirta lacag oo eh, la bixiyo oo jamiica maxaa layidhaha nuwa jamiilida oo waa yeelada loogu talagalay haye oo- oo dad masaakiinta hadda oo odayaasha iyo jiisaska iyo wa- masaakiinta iyo ogamaalka jirta yar oo hadda bisha hadda waxaa la dhahay macnaha qof waxaana kun iyo sideed boqol siyaal leh
waan gartay oo hadda macnaha ruuta waxaa dhahay ruuta waxaa dhahay bilka saxay jirta taar labaatan iyo sideed meeshu taar labaatan u gaara Eh, lacagta laba kunaa macnaha qoran ada laba kunaa la siyaal bishi bishi muxuu yidhi laba kun qof waxay u galaa malaha waa tahay lacagteeda waxaa ficneed in lacagta lagu kabo dadka masaakiimaha macnaha loogu dhigo toban kun ama loo aficna oo lacagteeda majlis ila ficneed waan gartay dun waxaan leeyahay guryahanay wax ad weyn oo faa'iidaysa guryaha ma jirto waxyaala kale ka habboon oo ku wanaagsanaay sida shidaal sida bacriminta oo sii raqiisiya sida dadka masaakiimaha oo mataqaanaa la- maxay ahayd eh, lacagta loo kordhiyo oo loo badiyo dadka masaakiimaha qororkooda sii badiyo ayaa lacagta hadii la gooyo oo shaqaala la gooyo dhib ma la-aan mhm laakiin meel macnaha ku habboon oo qofka xayawsha hoobaysa in la siiyaa wanaagsan
waa hagaag Waayo, qofku hadda guriga- guriga lagu sii waana baahay. Wax cunto ma haysid guri. Haddana waxaa la- guri iib waa la dhahay. Guriga qofka lacag ku timaaya. Qofka la- taajirka guri keenaya. Ama nidaamka musbaasha ku bixi doonaa. Ruux aan leeyahay lacagtaas ay waxyaalo degdeg oo emergency oo dadka wax u diraa, waxaa lagu kaxeeya. Haddaan la goyn dhib malaan. Waan ku salaamay.
waa kaa gudoomo walaal aan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaal Waa mahadsantahay.
mid la mid ah dhegeystayaashan mar kale qadadka telefoonada dib ugu celinayaa dhegeystaha qad ku jira soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
maxamed axmed khayrow waa kaa guddoomay walaal hay soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
gaaris baan ku sugnay waa tahay la- barnaamijka ala socotaan filayaa
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilahay baynu hadda sugnaatay alxamdulilah haye allaha maaragtay maanta jimcada na soo gaarsiiyo waasu noo bariiskaya mahad ishuuri leh waa tahay
walaal macalin dowladda ruto waan garanaynaa inaan soo dooranay maalinta ay kusoo gashay Mhm.
wuxuu dhahay ruto waxaan soo qaadi dabada dabaqada hoose dadka hooseeyaan oo maanta bot sam ab wax dhibu kusoo galay waa tahay UK, dadka oo danyarta maanta maaragtay VA.
danyarta Aa, haye dadka danyarta.
haye Mama Mboga.
waan gartay dadka ayaga ha maanta dil cashuuraa laga qaadi ka waran waan gartay
dadka ayaga ahaa dil ahaan dadka shaqaynaya oo danta yar oo maarata mishaar aan qaadanaya kan mishaarkooda laga goyni ka waran haye
sicir bararka cirka haddii la geeyo oo shidaalka qaali laga dhigay oo haddana la leeyahay mishaar shaqaalaan ku bilneen waa laga goyni taa wadanka waxaan arkayaa inay dib udhac ku ridayso waan gartay dowladda wax baan u adeegsanayna ay leeyihin si aan ugu maarna canshuurta dheer canshuurtaan shisheeyaha ka qaadanna ayay dowladda leedahay haye dowladda wax kastay adeegsan kartaa ilaqiin shaqaalaha mishaarkeeda ay qaadan inay kusoo noqoto ma- maxaa yeele baarlamaanka mishaar buu koobisanayaa ilaa macal madaxweynaha taas m c s nimankan oo dhan lacagta way koobistaan lacagtoodana lama jaro waan gartay
lacagtooda ayaga aan lagu jaraynin maxay tahay dadka hoosena looga jari waan gartay
ay hadda wayta iska kordhisteen shidaalka cirku sii maraya ee- ee dan yarti oo dhan wadanka way ku noolaan layihiin waa tahay fariintaad diraysa maxay tahay ama baaqa aan fariintaan diraya waxaa waaye oo ruto aan u dirayo dadka danta yaraa oo shalay aanaa dubkor baa nii soo qaadi dhul qaaditaan leey waan gartay maciishadiina waad ku adkaysaan leey waan gartay noloshiina waad ku carinaysaan leey sax dadka marka hore oo banaan may jiifina guryay ku jireen waan gartay
dakoraba oo wuxun kenya oo kenyada ku nool ayaa derbigaa jirtaa nin kale oo damiir leh banaan ma jirto waan gartay
meelin buu ku hoyanay sax
guryahaas danba qorshaha ku hoos tuugan baa le intaa iyada waxaa ku jira corruption
Waan waxaan loo gartay.
baahnayn baa ku jira waxaan loo baahnayn baa ku jira baan leeyahay sax
maxaa yeele dadkan guryaha la leeyahy waa loo dhisi ninka iskale shaksi ahaan oo- maxaa dawladda waxay leedahay dan dadka waa laga sii karayni waan gartay oo mishaarka baa lagaa gooya haddana waa lagaa sii karayni baa lagu leeyahy dadka nolosha loo gala maxay tahay sax
waxaa wax ra'yi ma noqonayo waxaan leeyahay la taliyaha madaxweynaha la Mhm.
talinayo iyo dadka qorshaha u dejinayaan dejinayaan mhm waad qaladeen baan leeyahay waad qaladeen waddankan waad ku tumateen hoos dhac fara badanna waad keenteen baan leeyahay. arrintan dee waa taa waana ku salaamaaliyay dhegeystayaasha dhammaantiin waa tahay dabcan fikirkaaga kaga mahad celinayaa intaana dhegeystaha kale u gudbin haddii aan soo qabto mid ka mid a adeega barnaamijka qaybta ka dhegeystayaal waa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay ku leedahay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa dadweynaha waxay leedahay ama macaamiisheeda ay ku garab taagan tahay dhinac walba waxayna had iyo jeer dhegeystayaal ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo dhegeystayaal waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan macaga- waa magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la iskugu dirayo libana mpesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga keliya waxaa lagaa doonaya dhegeystayaal inay hubsadaan halkay lacagtu u diriyaan ilan horaa loo yidhi ama loo dhahay hubsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda ka hesha dhegeystayaal qofkan markuu embese isticmaalayo waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo in lacagtaasi aysan kaa lumin dhegeystayaal hakikisha safaricom xaqiiji dhegeystayaal dhegeystayaal adigoo kala dooranaya haa ama maya dhegeystayaal lacagtaadan ee meel qaldan aadin dhegeystayaal waana adeega safaricom ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee hakikisha ama xaqiiji dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa mar kale qeybii dambaan ku siqeyna dhegeystayaal warka barqanimadas dhegeysan doontaan goorsheegtadu marka soo markay soo dul istaagto tobanka barqanimo dhegeystayaal dhegeystaha qadka teleefon ku jira ee doonaya inuu barnaamijka qayb ka noqdo halow star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa kaa gudoomi soo dhowo walaal haye magacaaga halkaad ku sugan tahay waxaad moodaa inaan ismaqli karin hawada xun aawadeed waa tahay si wanaagsan kuma maqlo dib usoo beegsa ama qadka kale soo beegsaan kuleeyahay airtelka halow star f m dhegeystaha kale dhegeystaha isma maqli karnaad moodaa cilada isgaarsiintoo liidata aawadeed dhegeystaha kale ee qadka taleefonka soo beegsanay soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وصل عبد الرحمن قاعد في واحد سلامي أديك يوم ما أرسل بحي أشم سلمان تجستياش وين ولا سلامي هاي
مركب أقول قال هاي وقد قال ولا
ورد برنامج كان قولي أنت ما في لكن قابك الله ولا طعن سود وين معاني لقرت waa tahay
برنامج قولي أنت ورد واسكت في عيني هايو ما عرفت الدولة ده قالوا وصل حرين كلام حيل هدي أي قولي بدن لسانه العقد أي ما عرفتي dadkii dadyuhu kale maaragtay ma guryaha qaaliga laga kiraayo raqiisa u kiraayaan dowladdana lacag bay ka helaysaa dabcan bomayaangu loo yaqaana haye
shicibkana maaragtay waa raqiis baa guryo raqiis bay helayaan maaragtay oo ayagana maaragtay laakiin dowladdana waa wadan shicibkana waa wadan ma garata waan gartay
laakiin qaabka loo raadinayo qaab hadeertaan ku habboon ma ma fahamtay sax
qofka hadda waxaa la lacagta baa la jaraya qof boqol kun qaadanaya hadda boqolkiiba soddon lira soddon iyo shan kun baa ka goysa ma
dabcan qofkii boqol kun qaadanayo dabcan waxaa laga jarayaa haddii aan eego waa saddex kun oo shilinka dalka haye
boqolkii kun saddex kun miya mhm
marka adiga kulley waxaa waye horta sicir barar fara badan baa jira marka waxaan fili dowladda horta waxaa waaye waqti dhow dad mishaar ma korinin intii dadki mishaarkii hore ay qaadan jireen ayaad moodaa hadda inay ku filnaan laadayo maxaa yeelay sacir bararkii baan laba jibaarmay oo intii baxanshadii inteeda way dhaaftay inay shaqaalaha horta mishaar loo kordhiyo oo maaragtay nidaamka lala raadiyo oo dowladda waxaa waaye wadanka waxaa waaye dhaqaale waa soo galaa canshuur fara badan baa soo gasha oo marka waxaa la rabaa in corruptionka un maaragtay la yareeyo oo la dadaalo oo lacagaha horumarinta maaragtay dowladda wixii kaloo dhaqaale u adeegsan kartay u adeegsato canshuuraadkana la yareeyo dadka maaragtay dabaqada dabaqada hoose in laga yareeyo maaragtay canshuurta laga qaadayo ayaa fiican laakiin barnaamijkan mana sii xuman laakiin se dadka waxaa inuu culays ku keenayo waa u muuqataa ma fahamtay waa tahay
marka ani waxaan leeyahay in dowladda horta waxaa waaya xagga corruptionka ay ku dadaasho sidii ballan qaadkiisa leh dadka dabaqada hoose sidii loo soo qaadi lahaa inay ka fikirto hagaag waxaa moodaa in qof walbaba la canshuurahayaad moodaa oo maarata qof walbaba si dadban loo canshuurahay ma fahamtay sax
marka haddii la maarata dowladda inay nidaam kale ku guriyeyso oo horumarinta maarata ay ku raadiso laakiin dadka aysan culays ka saarin oo maarata sicir fararkan faraha badan iyo maarata xaggaasito inay dowladda ay maarata sida hoos u dhigileed ay khalkeeda gasho marka annaga farintayna un taas alaykum salaam waa hagaag walaalo kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay Eh, dhammaan dhegeystayaashan soo dhaweyna dhegeystaha kale halo isaafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
walaal cabdiraxmaan waaye Beeleeb. Beeleeb baan joogaa waa tahay abdiraxmaan barnaamijka waa la socotaan filaya Waaye barnaamijka meesha ay- idaacadda waa naga maqan tahay wadeede waa tahay waa la cilad bixin doonaa waana kaaga mahad celinaya Ayra idaacadda naga hagaajiya waa hagaag Ah, hagaag dhegeysta haddaba warbixin ama maanta warbaahinada qaar ayaa haatan qoraya dhegeystayaal ururka qaranada dalka l s k ayaa doonaya inay maxkamadda tagaan oo ay u gudbiyaan si meesha maxkamadda ay soo saarta amar ay ku hakinaysa dhaqangelinta xeerka guryeenta dhegeystayaal ama loo yaqaan housing levy oo urur housing found dhegeystayaal oo ay doodka qabaan waxayna sidoo kale ay kasoo horjeedaan ama ay dood ka keeneen ururka qaranada dalka l s k in shaqaalaha iyo kan loo shaqeeyaba dhegeystayaal laga wada jara hal mar hal dhibic shan dhegeystayaal taasna culeys badan ama culeys dheeraada kenyaanka ay ku noqon karta dhegeystayaal oo aysan ka gudbi karin saameynna ku yeelan karta ay leeyihiin ilaha dhaqaale ee iyo sidoo kale danaha kenyaanka dhegeystaha qadka taleefonka ku jira halow isafm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay dib uguma celin karna dhegeystaha si dhegeystaha kalean fursad siinaya halow isafm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum maxamed وعليكم السلام ورحمة الله وديقة ورحمة الله وبركاته Ah, rashid ibrahim abba bumwani ah بومباني نيروبي
Ah, واتا برنامج قال صوتها waa la soo baxsay هيا وقود قل ولا barnaamijka kale
هيا si wanaagsan aan kuu maqlaa
hadda hadda hadda ka hore guri la dhisay oo dhammaaday oo lagu jiro sooma jiraan sax
yaa ku su-aal yaa ku jiro guryaha ayaga dabcan dadaa ku jira haye dadka ku jira waa dad baalqabeed oo taajiriin waay waan gartay
maxaa yeelay twelve point five percent three million twelve point five percent waxay noqonaysaa three hundred and twenty five thousand waan gartay
naan guri lagu ku jiro three hundred and twenty five
waan gartay
marka waxaan waa wareer waa wareer waa waxaan waxaan wareer waa dadka lagu daalinhaya maxaa yeelay si fiican aan u socda waxaan aniga si fiican aan u socda waayo
waa tahay qadka hawada way xuntaad muddaa isma maqli karna dhegeystayaashii dib usoo beegsaan leeyahay soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo saafin soo dhowo walaal aa maxamed ahmed khaliif hadda may maqashaa si wanaagsan aan kuu maqlaa walaal
horta waa cabdirasaaq oo mandheeraysta kaalisa xiriirahay mhm
dee horta ani sooma dhaweynayo hadda barnaamijkan canshuurta lagu aruurinayo haye
waayo wixii ka mudnaayo la qaban laayahay waan gartay
sababtoo dawladda nidaamka kale jiha u socotaan u malaynaya waayo meeshan hadda askarta awal horo dhib weyn hadda shacabka mandheera hadda horta askarta ciidamada horta dhib weyn ay ku qabaan sax
meel walba hadda beri ayaa aa yeelle magaalada gudaheeda way ka cabsanayaan keyr allaasi xildhibaanka mandheera isti awal hore ka wada qaaday hadda marka waxay sameeyeen wadada hadda aad ka soo baxda magaalada markaas ka soo baxda wareer waxaan la yaabay maaldood fiiqow iyo mandheero dhexdooda waa meel toban kilomitir oo soo jirto afar beeri ayaa isu taal gaarigii boqol shilin bixin waayo hataa boqol shilin waxay hataa gaari albatinaa la dhigaa waan gartay marka waxaan dhihi lahaa dawladda bedelka macnaha hadda canshuuri waxaad ku mashquul leedan horta shacabka idin shalay soo doorta oo korsi idin keensadaya ama farfaadsane haye horta waxaan dhihi lahaa ilaahay allaga baqa weliba madaxdan hadda countiga mandheero ka shaqeyda ilaahay ka baqa askartan aad macnaha wado walba taagan oo dariiq walba taagan koono walba hadda mahoomiya ama taxi aada shaqaysan la haye horta waxaa laga qabtaan dhihi lahaa weliba mandheeraayista aad iyo aad bay u daran tahay waa laba laba kilomitr ay isu jiraan wallaahi waxaan wax la dul qaadan kara maaha nagala qabta askartan waxaana beeriyaala meel walba dhigata nagala qabta waana dawladda hataa inay ka warqabeen baan u malaynaya hataa kuwan countiga mandheera hataa inay ka warqabeen arrintaas kuwan tuugiyin baan u malaynaya marka midaan canshuurtana sooma dhaweynayo waxaas waa lugooyo waa wax barnaamij kale looga dan lahay marka waanu kusalaama dhammaan waa taa walaala kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadata dhegeystayaal waa kaaga mahad celinayaa fariintiisa dabcan ciddii qusaysa way maqlaysaan filayaa iyo sida kale uu barnaamijka uga qayb qaat barnaamijka qeybt qeybihiisa kale ama qeybtiisa dambe aan usoo gudbaynaa haddaba dhegeystayaal qodobkan diiradda ku saareen ayaa ahay dhegeystayaal culeysyada dheeraadka ee kenyaanka la saari doono haddii aa maanta dhegeystayaal shaqaale tahay isu diyaari in canshuur dheeraada lagaa qaada dhegeystayaal goob ganacsi haddii aad leedahay dad eday ku shaqeeyaan shaqaale dawlo ahow ama shaqaalaha kale oo caadiga ama sida gaarka loo leeyahay ahow isu diyaariyaa laleeyahay dhegeystayaal warbaahinada qaar ay qorayaan dhegeystayaal ciwaan noogu dhigayaan inaad isu diyaarisid dabcan yaa in mushaaraad dhaqaalo dheeraad ah laga qaada dhegeystayaal si dowladda ugu biiriso mashruuca guryeenta dhegeystayaal iyadoona arrintan ay timid kadib markii maxkamadda racfaanka ee toddobaadkii hore si kumeel gaar ah meesha uga saartay amar dowladda looga hor istaagay dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee loo soo gaabiyo ama finance act labada kun iyo saddex iyo labaatanka haddaba dhegeystayaal waxaa qof ka shaqeeya iyo xarunta uu ka howlgalaba labaduba laga doonayaa in in aan iraahda waa qof ka shaqeeya iyo xarunta uu ka howlgala labaduba waxaa laga doonayaa in min boqolkiiba hal dhibic shan mushaarka bilaha ay ku biiriyaan satuuqa guryeenta ee maamulka talada wadanka hayee kenya kwanza ee uu hogaamiyey madaxweynaha wadanka william ruuto dhegeystayaal haddana sidoo kalena waaxda ama maamulka canshuuraha ee kenya ee loo soo gaabiyey k r a ayaa laga doonayaa inuu soo saaro faahfaahin qorshahan ku aadan dhegeystayaal k r a ayaa sharaxaad ka bixin doonta qaabka lagu soo xareynayo lacagaha satuuqa guryeenta dhegeystayaal iyo qaabkaad u bixin doontaan dhegeystayaal qaarba waaba laga jaray dabcan dabcan shaqaalaha dowladda dhegeystayaal sidaan horaan idiin sheegay haddii aad maanta konton kun aad qaadatid waxaa laga jarayaa dhegeystayaal waa dabcan sida warbixinada ku xusan kun iyo shan boqol dhegeystayaal sidoo kale qofka maanta boqol kun qaato waxaa laga jarayaa saddex kun oo shilin qofka laba boqol oo kun oo qaato saddex kun lix kunaa laga jarayaa dhegeystayaal sidoo kale qofka sideed boqol oo kun oo qaata boqolkiiba soddon iyo shan mushaarkiisa laga jarayaa kan shan boqol oo kun iyo wixii ka badanna qaatana boqolkiiba soddon iyo laba dhibic shan ayaa laga jaraya dhegeystayaal haddaba canshuuraadkaas dheeraadka ah sidee saameyn intee leega ayay kula yeelan karaan dhaqaalaha ama ilaha soo gala kenyaanka dhegeystayaal ha ahaada shaqaalo dowla ama kenyaanka caadiga ay shaqaysta dhegeystayaal dowladda waxay doonaysaa in canshuurtaasi ay uga maaranto inaysan kasoo amaahanin ama lacag aysan kasoo amaahan ama ay ka deensanin wadamada shisheeya siduu madaxweynaha sheegay iyo sidoo kale in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyaro dhegeystayaal dhalin- ilaa dowladda waxay dooneysaa in lix boqol oo kun ilaa hal milyan oo qof sanadkiiba dhegeystayaal ee shaqaale u sameysa qodobadaas ayaynu diiradda ku saarayna saaka dhegeystayaal dhegeystayaasha qadadka teleefoonaha qala- qadadka teleefoonada soo beegsanayaan fursad siinayaa si ayagana ama kuwa ugu dambeeya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan dhegeystayaal waa hagaag haddaba dhegeystayaal intaanan dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanayaan dib ugu celinin shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaalumin oo cidna mudnayn ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan macaga- magac qaataha iyo codadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laysku dirayo lipana mpesa iyo wax kala iibsiga lacag caddaana dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan in eh, halkay lacagta u dirayaan ileen horaa loo yidhi hubsiina halbaa la siista macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxyaan iyo meesha ay kala baxyaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay u dirayaan dhegeysi haatan adeega hakakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkid ee safaricom adeegyadeeda laga helo dhegeysan qofkana markuu embesa isticmaalayo waxaa usoo baxaysa halkuu lacagta u dirayo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi lumin dhegeystayaal haddaba qodobka haddaan usoo noqono dhegeystayaasha ugu dambeeya qadadka telefoonada qodobka dooda waxii oo dhegeystayaal xasaasiya dabcan maadaama uu qoseeyo nolosha kenyaanka dhegeystayaal iyo maciishadooda dabcan loo shaqeeyaha kan shaqeeyaba hal dhibic shana laga qaadaya dabcan eh, si dhaqa hal dhibic shan mushaarkiisa laga jaraya dhegeystayaal si dhaqaalahaasi loogu biriyo sutuuqa guryeynta haddii aan dhegeystayaasha fursadda siiyo ee qadka soo beegsanaya soo dhow walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay
halo soo dhow waa kusoo dhoweynaya magacaagii halkaad ku sugan tahay cali geedi cali geedi barnaamijka waa la socotaan filaya aad iyo aad haye sidee u aragtaa arrintan la hadal hayo aad bay u fiican horta arrintaa ruto uu soo saaray dabcan haddii adaa taata shaqaale aad taam lagu shaqey in lagaa jaray macquul haye Eh, horta waanay waxaa weye naftaa qaad naftaada u qaad haye dad badan oo kenya ku nool oo guryo la-aan ama dhibaato haysataa la rabaa in lagu caawiyo waan gartay
marka wadankana waxaa fiican si maaragtay mutadawacanimo inaa ugu shaqayso iyo horta yaa muhiim eh sax wadankuna daaqaadan oo kun iyo shan boqol lagaa jaro wax hadda ku jawana male dad masaakiin in uu wax ku heli waan gartay
marka ana hadda waxay la tahay sharciga inuu xumeen maaragtay dadka kenya sifo maaragtay dadka loo dham loo loo dheeli tiro waan gartay Eh, haddii ninkii wax ku yaraan oo mishaarka uu ku yaraa haye
iyo ninkii uu ku badnaa dee wax intee laga jara dad intaasoo kunoo ruux haddii shaqaalo loogu abuuro ama guryo loogu dhiso haye
waxay la tahay fursad aada u wanaagsan inay tahay dawladda ay soo saartay waan gartay inkastoo aanay shaqaalo aan ahayn oo hadda maaragtay la dhihi eh, shaqaalada aan dawla aan ahayn
dabcan adoo waxaad ka mid taha dadka aysan saameynin madaxweynaha horaan u sheegay dabcan haddii aadan shaqeynin lacag laga qaadayo ma laha macanshuur lagaa jaray ma laha ayuu leeyahay madaxweynaha horaan u sheegay haye La- laakiin waxaan dhihi lahaa dadka maaragtay si mudo madaacnimada dadka loogu shaqeyn jira laakiin arrintaa waxaa ficnaa dadka inay maaragtay dad weyn oo dad badan oo guryo la-aan eh Mhm.
sida nairobi oo kale lagu sheegay dadka guryo la-aanta ama wadamada dadka saboolka eh waan gartay wax badan bay ka qayb qaadan waa salaamantiin saaifan
mid lamida walaalan kaaga mahad celinayaa Ah, arrintan ay kusoo aadeysaa ciidan eleskay maxkamadda u gudbisay dacwada arrinkan ku aadan ee dooneysa in canshuurtan dheeraadka gaar ahaan satuuqa guriyeynta housing fund loo yaqaana dhegeysa luqadda afka qalaad ee maxkamadda soo saarta amar ay arrinkan ku hakeynaysa dhegeystayaal ayadoona maxkamadda racfaanka ee dhabaanba se ay dhegeystayaal meesha ka saartay qorshihii lagu hakiyey ee hindisaha ama maaliyadeed ee finance act dhegeystaha qad ku jira soo dhowo walaal ha walaal soo dhowo
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد الساعة سبق المراسل أحمد دونك سلام محمد دونك سلامي إيه بالشاشة خالد عبد القادر سلامي waan gartay
وأنا lefey ismaamulka mandheera waa deegaan baarlamaaneedkaasi codkaaga inaad Ah.
lama maqlaad moodaa
كل هؤلاء لو سنة وحقيلة haye
قلت لعبت هذا اللي دي ملانا ومحمد وحي اللي قيلهم وكيان وضد ضيّر اللي قيلها waa tahay m-
لكن وحسن لعبت ورد معنا سحنا كل هذا waa dad badan arrintaas ay hadal hayaan dabcan waddada saxda ah haddii lacagtaas loo adeegsan karo oo meel kale aysan ku dhicin haye لعبت وحاوي محمد حق شغالة macnaha xasiloo macnaha dhaqaale sii gudbina horta guud waxa ka horeeya qabka cunay inuu helaa awraagsan waan gartay
lacagta saddexaad yani kenya waa dhul beereed oo macnaha dhaw- dhinacan kenya hoose kenya intoo dhan u dhisan camal dhul weynsan waxay qabaan oo qalan oo beeraha biyaha ay hoos jiifan ay qabaan biyaha dhulka hoos ku jiraan waan gartay
beeraha xoogan saaro oo macnaha sasaarku waxay ul fudee beer oo wax dhex bad ku helaya wax ku helaya waay wax xisaab ku helaya waay waan gartay
wadadtaana macnaha loo hagaajiyo xeero wadanka beere badbe oo maxaa sida beere gaar ugu jeer ee dhulka qaban xeero ayaa laga dul oo dhulka biyo jooda meesha camal waxaa ka laga heli karaa xeeral oo biyo maxaan baa laga heli karaa oo macnaha dhulka hoos ku jiro oo laga heli karaa waa tahay
in lacagteeda xeer- beere la geliyo beere wax soo saar ay noqdaan Eh, saas macnaha wax macnaha korkayso wadooyinka macnaha laga dhigay laami oo lacagteeda wadooyinka la geliyo sida macnaha ay u becshira iskugu socoto kudaa wadada xirmaysa madmaniir loo maqlaysi xagga macnaha transportka dhibka macnaha ka jira Eh, shiraalka iyo waxaan kacashan midda kale security xoog la saaro Eh, hadda waa aragtay dadkii garad bay raacin leeyihiin baska wadada goy cabsi uu goy lacagta waxaa laga dhigay xagga beeraha xagga securityda xagga macnaha wadooyinka la geliyo macnaha waxay dib loo qabto
waa hagaag kooda waxaa leeyahay wallahi kulle waa doona dawladda balan ay leedahay laakiin balaanka waxaa lagu wasamana wax deg deg deg waxaa qabana oo dadka wax ayuu kale in lagu tabaacilinaha guri had ninka suucid buu saxanayaa mid buu sasoosanaa dadka wax atar wax waa tahay waa kaaga mahad celinaya walaal waxaad moodaa dhegeystaha ugu dambeeyaan fursadda siinaya halow isaafim soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa hagaag dhegeystahaasi waxaad moodaa ilmo yarinay inaad moodaa waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka haatan ku jiro barnaamijkana kadibna waa soo xirayaa kasoo qayb qaada dhegeysta halow saafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku su- ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka goy dhegeystayaal intaasaan kusoo afmeerayaa barnaamijka hogaankaysta ee xaaladda dalkan saaka diiradda ku saarayna dhegeystayaal cashuuraha dheera- dheeraadka ee kenyaanka lagu soo dhigay gaar ahaan sh- shaqaalaha kuwa loo shaqeeyay shaqaalaha dowladda iyo sha- iyo dabcan shaqaalooyinka noocyadooda kala duwan dhegeystayaal ayagoona shirkado qaar ay doonayaanba shaqaalihii u shaqeeyay inay yareeyaan maadaama ay leeyihiin cashuurtan culays bay nagu tahay intaasan kusoo afmeerayaa dhegeystayaal maxamed axmed khaliifa barnaamijka idiin soo saar halkan idinkala socodsiinayay xubintii wargeysada ugu horreysa soo dhegeysateen dhegeystayaal intaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daqiiqada kadib u diyaar garooba barnaamijka tanaad ama waxbarashada ee qeybta ka ah madasha dhegeystayaal jimco wanaagsan jimco wanaagsan aad leena dhegeystayaal isku diyaariya salaada jimco maadaama maanta ay tahay maalin jimcaha dhegeystayaal oo khudbada aysan ku dhaafin dhegeystayaal aan lagaaga hormarin dhegeystayaal waa leenka hore dhegeystayaal ama safka hore ee masaajidka dhegeysta si aad kheyrka uga faa'iidaystid kitaabka qur-aankana akhri dhegeystayaal adigoo akhrinaya dabcan suuradul kaafi oo inta badan xiliyada jimcaha la akhriya dhegeystayaal waan idinkaga mahad celinaya sidaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh